Isbitaalka Al-Nasri oo loogu talagalay daaweynta cudurrada guud iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgeliyay xaafadda Howlwadaag ee laanta suuqa sadex ee magaalada Beledweyne. Isbitaalka ayaa waxaa hirgeliyay dhalinyaro soo baratay culuumta caafimaadka isla markaana ka soo baxay jaamacadaha ku yaala dalka. Aadan Xasan Maxamed oo ka mid ah maamulka isbitaalka ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay xaruntan.
kana howlgala isbitaalka Al-Nasri ee dhawaan laga aasaasay magaalada Beledweyne khaasatan xaafadda howlwadaag ee gaarka masaajidka Al-Huda. asbaabaha aan ujeedooyinka aan os aasanay waxaa ka mid ah in gaab ka jiray xaafadda magaalada beledweyne khaasatan xaafadda howlwadaag ayaan u aas aasanay adeegyada aan bixina waxaa ka mid ah in aan u sameyno baaritaanada guud iyo adeega caafimaadka in aan bixino hooyada iyo dhallaanka sidoo kale waxaan ugu talagalnay in ay ka faa'iidaystaan dhallinyarta shaqo la-aanta ah sidoo kale waxaan ugu talagalnay dhalinyarta shaqo la-aanta in ay ka faa'iidaystaan sidoo kale muhiimadda ugu weyn oo saasan waxaa waaye bulshada danta yarle ay ka faa'iidaystaan annagoon ugu dhignay computerka ultrasoundka ah maalinta khamiista iyo maalinta isniinta ah in si free ay ay ku heli doonaan adeegyadaas sidoo kale annagoo bulshada danta yar ugu faa'iideynayna dhanka kale qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin hirgelinta xaruntan islamarkaana ka mahadceliyey waxaa laga hirgeliyey xaafadda howlwadaag gaar ahaan heegan suuq sare meeshan waxaa isbitaalkan alnasri ka howlgeliyey ama ka furay dhalinyaro baratay cilmiga caafimaadka oo ay ugu talagaleen baahida caafimaadka ka jirta bulshada dhexdeeda oo loogu talagalay in lagu daweeyo cudurrada guud baahi weyn ayaa loo qabay dhalinyaradan waa ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ee ula shaqeeyeen bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag marka walaal waxaan leenahay hambalya ayaan leenahay dhalinyaradan wax wanaagsan oo loo baahnay ay samayseen bulshooyinta ku dhaqan xaafadda laanta sare ee suuqa xoolaha taas oo laga daafuray isbitaal la yiraahdo al nasri isbitaalkaas oo bulshaweynta aad iyo aad ay ugu baahneed waxaana ku bogaadinaynaa dhalinyarada iyo bulshaweynta ku dhaqan xaafadda laanta suuqa sare in isbitaalkan laga hirgeliyay xaafadda laanta suuqa sare waana kusoo dhoweyneynaa in isbitaalkan halkan laga furo maadaama ay baahiya kala duwan ay bulshada u qabtay in isbitaal laga furo xaruntan ama maanta aan joogno waan soo dhoweynaynaa isbitaalkan alnasr